waxaa ka dhacay xabsiga dhexe ee muqdisho fal dembiyeed oo maxaabiista halkaas ku jirtay qaarkood ay ku kaceen ay la wareegeen hub ee dagaal ku qaadeen ciidamadii halkaa joogay waxaa u suurto gashay ciidamada dowladda in nimankaas oo faldembiyeedka ku kacay ay la dagaalamaan oy gacanta ku dhigaan waxaa falkaas waxaa ka dhashay khasaare iskuga jira dhimasho iyo dhaawac waxaa lagu guuleystay markii ugu dambeysay in lasoo afjaro haddana waxaa socda baaritaan baaritaankaas oo la xiriira falkaas habkii ku dhacay iyo sidii u dhacay waxaana rajaynaynaa in lasoo gebagabayn doono baaritaankaas waxaa kale rajaynaynaa cid allaa ciddii arrimahaas fududaysay in hubkaas gacanta ay u galaan nimanka oo rabshadaas halkaas ka kiciyey waxaa lagu qaadi doonaa sharciga waxaana la horgeyni doonaa sharciga waxaan u ballan qaadaynaa ummadda soomaaliyeed in aan ilaalin doono xabsiyada aanan ku soo rogi doono habraacya oo lagu lamaano qaadayo maxaabiista amnigooda iyo ilaalinta maxaabiista intii iska hor imaadka lagu jiray waxaa ka dhashay meeshaas in khasaare labada dhinac ay soo gaartay ciidamadii dagaalamaysay iyo kooxihii abaabulanaayey oo halkaa ku dagaalamayay waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayey ayagoo nool qaarna ay dhaawacan yihiin haddana ciidamada amniga ay gacanta ku haayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn haayaan kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habkay hubka ula wareegeen waxaan insha allahu isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan aan gadaalna idinka soo sheegi doono intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatayba shirkan waana salaamintii